waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii labaad oo ah garayax iyo ammaanta geela dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen caanihiisa tirada badan ee tayada wanaagsan loo qiray ayaa madaha ugu weyn sababaha ay soomaalidu geela ku jeclayd ee dhaqashadiisa ay ugu burburi jirtay waataan idiin mariyey ammaanta caanahaa tixar ku saabsanoo aan ka soo goldooxay qaar ka mid ah gabayadii milgada badnaa ee allaha u naxariistee uu tirin jiray cabdi maxamed awmagan oo cabdigarayax loo yiqiin dhowaanna dadka aakhiro ku biiray hase ahaatee caanaha ka sokow waxaa iyaguna jira sababo kale oo daraaddood lahaanshaha meesigaas ay soomaalidii hore ugu xusulduubi jirtay markay heshana ugu mintidi jirtay kuwaa qudhoodana cabdigarayax kama uu ilduufine si faahfaahsan ayay gabayadiisa uga dhex muuqdaan sidaynu wada ognahay muddo dheer ayuu geelu ahaa halbeegga hodantooyada qoyskii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa nin walibana tirada uu ka haystaa intay la eg tahay ayaa meekhaankiisuna ku jaango'naa boqol iyo dheeraad halaad kii yeeshaa wuxuu ahaa nin la dhegaysto oo tixgelin gaara bulshada ku qaba marka la barbar dhigo kan halaha yar leh ama lo'da dhaqda amaba cayrta ah ee isku dagaanka iyo iskugadahaba ay yihiin waxaa ninka geela badan leh aad ugu fududaa inuu helo wax walba oo uu ku taamo gaar ahaan guursiga hablaha kuwa ugu bilicdasan ama qoysaska magacyada waaweyn leh ka soo jeeda geel yarad ah oo qaan iyo codradba leh markuu soo tubo ayuu odaga gabadha dhalay iska kari waayi jiray inuu halhaleel ku bixiyo dhowaan ka hor hiddaha soomaalida qaybtiisa guurka ku saabsan waxaa tiirdhexaad u ahaa yaradka kolba ninka reer dhisanaya ay ahayd inuu guddoonsiiyo gabadha aabbaheed iyo guud ahaan qoyska ay ka dhalatay sidaan soo sheegay waxay ahayd arrin ragga geela hanta oo keliya u sahlanayd kuwa aan lahaynna ku adkayd taasina si aftahanima ku dhan tahay waxay ugu googo'an tahay dhaxalka maanso ee allaha u naxariistee cabdigarayax uu inooga tegey tuduc ka mid a dhalanka iyo dhaqashada geela gabay ku saabsan ayuu arrintaa ku soo qaaday waa gabaygiisii la magac baxay allow mayaha naga qaadin ee qayb ka mida uu ku lahaa wuxuu dumar rag ugu maahayaa midabka weeyaane majaafada xun lama guursado iyo taan miilgarahayne adoo malanda oo guur in badan xila u meeraayey gabar miiganoo culus haddaad milicsatood eegto asaad maxabbadeedii qalbiga yaraha maan raacdo haddaad mudanihii aabbaheed madal ku weydiiso moodka iyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaaye hadduu kugu mucaarado inaad yarad mihiibsiiso wax mashaakil iyo ceeba waa malow la'aanteede muraadkiisu wow sahal ninkii mooga foobsaday sida la malayn karo jacaylka geelu wuxuu cabdigarayax gaarsiiyey inuu doobnimo ku raago inuu muddo dheer xodxodo dumar ka maago in guur iyo qalqaaladiisba uu maankiisa ka saaro oo muxuu sidaas u yeeray ma istiri wuxuu ogaa gaba reerood hadduu doono inaanu bilaash ku helayne dadka dhalay ay geel yarada ka rabi doonaan isaguna inuu xerada soo geliya mooyaane wuxuu ahaa nin inuu ka saaraa ay wax walba kala cuslayd tixihii oo arrintaa kaga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa naagahan baftada jiidaya ee boqorka laalaadin oo gacanta baacinahayoo bidixda sayraaya abidcaarinkay uma bulloon baarashuudyada eh oo anigu baandhays ma odhan yaa ku baayaca ah barbaarnima ma fiicne eh waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maro oo baarid iga yeelay basarkana ma fiirine hashaan baaji leeyahay mar kalena isaga oo geela ammaanaya daryeelkiisana nafta ku guubaabinaya ayuu haddana dhaar ku marayaa inaanu weligiis yarad ku bixin doonin wuxuu yidhi goortay xagaayadu dhacdo oo xanafta jiiraada amay xaalufowdo arlada xaabku ka idlaado gaawaha xayaabada leh iyo xoorta iyo dhayda iyo xigashadeedaan bartiyo xulo kaluurkeede waxba kalama xeer dhigo ninkii xaaladeed ogiye waxba kalama xeer dhigo ninkii xaaladeed ogiye aniguna xusuustaan u qabo waa u xuslinayaaye oo jeelaan xaqeeda iska gudo waa xujaysnahaye haddii aanan xayaaday in badan kuu xanibin ruuxa amaan xela ku dhaafsado intaan xelada kaa saaro allah ilaahay xarqaanahay nin ragu waa xagsaday geela buur gabayadiisa sida laga garan karo cabdigalyax wuxuu aaminsanaa sakada ku waajibtay iyo martida oo caana looga dhisa ha joogtee geel noolnool in la bixiyaa inay doqoniino tahay ha yeeshee geelna waa galgashaa ragna weysgadiyaa waa tii lagu maahmaahaye wax la guubaabiyaba ugu dambaystii gabyaagu wuu guursaday wuxuu doonay inan rag isku arkayoo quruxdeeda aan indhaha loo dhammayn karin waa gabadha dhasha yurubta iyo yamanta uu waa dambe ku tilmaami doono inuu la ekaaba gabadhaas ayuu geel yarada ka bixiyey dabadeedna ku dhistay agagaarka qoyskii ay ka dhalatay sidaas buu inanlayaal ku noqday sanad kadib gabadhii waa lamaanaatay gabyaaga oo markaas dhul reeraha ka fog geela ku haya ayaa loo sheegay afadiisii inay gabar dhashay kolkaas buu laba haraad oo irmaan geelii ka soo socday labadaasoo midi ay ahayd hal uu si gaara u jeclaa oo yaray lagu magacaabi jiray ayuu umushii u kaxeeyey markuu u geeyeyna dib ugu noqday horweynkii uu awalba ka yimid dhowr toddobaad kadib ayuu haddana reerkii ku laabtay isla markii uu u hoydayna waxaa loogu warramay war markuu maqlay uu ismadax maray waxaa loo sheegay maalin aan fogayn suuqa xoolaha ee beledweyne in dilaaladu ay yaray ka naadiyeen halkaana looga iibsaday ninkii soo safarsaday oo ahaa isaga seedigiis waa gabadha dhowaanta u umushay walaalkeeda si daran ayuu u cadhooday markaas bay ka go'day inuu jaro xidhiir kasta oo reerka kala dhexeeyey xidhiirkii xididnimo intuu ka bilaabay ayuu gabadhii hadda curatay saddexdeedii maqashiiye oo gabadhu maxay dhibtay ayaa la ishaybiyey jawaabtiina waxay noqotay waxba ma ay dhibine iibsigii yaray iyo falkii walaalkeed ayay eersatay muddo haddii dhacdadaa laga joogo ayaa waxaa gabyaaga gar u dhigtay laba wiiloo ay xigaalo ahaayeen geelana la han jiray hal sano iyo ka badan markay ceelkana kala shubaayeen carshintana ku daba joogeen ayay weydiisteen inuu geela wax ka siiyo taasoo uu u qaatay waxaan sinaba suuragal u noqon karin inkastoo haddii ay ka tagaan uu ogaa inay ciidan xuma soo food saari doonto haddana wiilashii uma uu jixinjixin geela caanaha ka dhama damac kalese yuu idinka gelin ayuu warkii ugu soo koobay halkaas bayna sheekadaasi ku dhammaatay waxaase ka haray laguna xusuustaa afar meelisoo uu galayax ku taariikheeyey dadka degaankuna markay maqlaan ay la yaabaan una daliishadaan jacaylkii badnaa ee uu geela u hayey wuxuu yidhi haddaan geela yowgii walbaba ugu yaboohayo oo aan qaalmo yuubyuuban oo yarada dhiibayo gabadhaad dhashii yurubta iyo yamanta moodaysay yaray uma fureen maalintii yaabka loo go'ayb dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halka ah ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo